bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kalaa dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wacan u wanaagsan ayaan idin leenahay khiyaartaana dhegeysataa ee caawa waa habeen markaasi khamiisa jimca ay soo geliso taariikhdan ay ku beegantahay sideedda bisha februari qodobadana caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doona haddii rabi laga helo waxaa ka mid ah dowladaha soomaaliya iyo turkiga oo kala socday heshiis iskaashi oo dhanka difaaca ah una dhexeeya labada dal haddaba heshiiskan uu kusoo aaday xili soomaaliya iyo etoobiya xisad diblomaasiyadeed ugu dhexeyso waxaa xilligan kusoo beegay heshiiskan waxa uu daaran yahay ayaanu caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doonaa qodobada kale waxaa ka mid noqon doona golaha wasiirada soomaaliya oo maanta ansixiyey magacaabista toban safiir oo soomaaliya u qaabilsanaan doono dalalka caalamka ee xililka diblomaasiyadeed uu kala dhexeeyo dalkeenna caawa ayaan idiinsoo gudbin doonaa sidoo kale waxaad la wadaagi doonaa faahfaahinta dhacda argagaxle oo maanta ka dhacday magaalada muqdisho kadib markii haweeney seegeedii ay ku dishay magaalada caasimada muqdisho ee booliiska soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay dhacdooyinka argagaxle ee maalmihii ugu dambeeyey magaaladu ay martigelinaysay iyo kuwa kale ee amniga lidiga ku ah caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa hogaamiyaha odal statena waxuu maanta lagu soo dhaweeyey magaalada muqdisho hadallo uu ka jeediyey magaalada caasimada muqdisho isaga iyo xubno markaasi mas-uuliyiin labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ka tirsan oo soo dhaweeyey ayaanu idiin soo gudbin doonaa maxkamadda gobolka banaadirna mar kale maanta waxay u fariisatay dhageysiga dacwadda dhanka ka ah xubno ka tirsanaa hay-adaha dowladda qaybahooda kala duwanaa iyada oo soo bandhigtay eedda loo heysto agaasimihii hore hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya iyo inta lacag ee xafiiskiisa lagu tuhmayo caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa macluumadyadaas iyo macluumaadyo kale ayaa dhegeysan doontaan oo farsamadii cabdiwaab cabdiqaadir xasan markale soo dhawaada saaxiibayaal
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
waa hagaag mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay saaxiibayaal meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan kuw iyo sagaashan iyo bixshan magaalsida ayaa naga dhegeysanaysaan qabaha ugu horeeya ee barnaamijka wareegga wararka ayaanu caawa u gudageli doonaa wararkana waxaanu ku bilaabi doonaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka birihii ugu dambeeyey waxaa kusoo batay dhacdooyin argagax leh kuwaasi oo arrimaha qoyska la xidhiidha iyo falal kale oo amniga lidiga ku ah dhacdooyinkaasi waxaa ugu darneed dhacdooyin ku aan idhaahde dhacdooyinkaasuu ahaa kuwo isdabajoog ah ayaa waxa ay la xidhiireen in markaasi isdilka qoyska dhexdiisa iyada oo markaasi haweeney maanta saykeedii ay ku dishay magaalada muqdisho warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qaabka dilka haweeneydan ay u geysatay ila wareeddo qaar waxay sheegayaan in markaa ay ceejisay isaga oo hurda taasina marka uu ka baxsan waayey saygeedii oo ahaa askari ka tirsan ciidamada xooga dalka soomaaliya kam la yiraahdo badbaado oo markaasi magaalada muqdisho ku yaalo ayuu dhacdadaasi ka dhacday dhacdooyin kale ayaa jiro oo iyaguna sidaan iyo si lamid a kuwaasoo argagax leh oo qeybo kamid ah dalka ka dhacay afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo maanta wariyaasha kula hadlay magaalada muqdisho ayaa dhacdooyinkaasi oo idil iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey amniga lidii ku ahaa ee dhacay faahfaahiyeen
si guud magaalada muqdisho iyo gaar ahaan gaar ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho iyo guud ahaan dalka oo dhan ma jiraan wax dhacdooyin crisis ah ama xasarad ah oo maantay dalka ka taagan ma jiraan oo la maarayn kari waayey sidaasoo kale ma jiraan cudurro faafa oo aanu haydaha shaqada kale kuwa ka wada shaqaynay oo ku saabsan dalka oo dhan oo ayagana la maarayn kari waayey ilaahay naga hayee sida kale xaaladda ammaan ee dalku waa ay wanaagsan tahay walow ay jireen dhacdooyin amni darro oo dhacay kuwaasna sidii lagala tacaali karay iyo intii ee, ee, ee, waajibaadka ciidanku ay ka gudan kareen waa ay ka guteen Ee, si guud markaan asbuuca maantay dabayaaqada oo khamiista aanu ku ekeeno ilaa jimcihii laba- laga soo bilaabo labadii februari dhacdooyinka ee ee dalka ka dhacay waxay kala yihiin ee, dilal si toos ah u dhacay waa ee, ee, afar ee, dil ah oo siyaabo kala duwan u dhacay qaarkood ay kamaa yihiin qaarkoodna ay khawaarijtu geysatay Ee, dhaawaca asbuuciina soo dhaafa ay sababeen shilalka ama dhaawacyada kaleta ay sababeen waa toddoba iyo labaatan dhaawaca dhaawacyadaasi intooda badan waxaa sababay shilal Ee, inta ka soo hartayna waxaa sababay ee, ee, qaraxii ka dhacay suuqa bakaaraha oo goobihii ganacsiga elektronikiska ay khawaarijtu ku baar taargadgaraysatay ee ganacsato soomaaliyeed oo waxba ka gaabsanin iyagoo ugu faa'iidaystay in ay si qarsoodi ah dhuumaal ah ku soo dhigaan ee, ee, ee, dhagar qaraxyo ah halkaana lagu dhibaateeyey shacab soomaaliyeed oon waxba ka galabsanin khawaarijta Ee, guud ahaan shilalka ka dhacay ee, dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho waa siddeed iyo toban kays oo shil ah oo dhammaantood ay ku lug leeyihiin gaadiid iyo mootobajaaj kuwaas oo isugu jira khasaaraha guud la wadaaga ee, dhaawacyada shilalkaasi ay geysteen ee guud ahaan wixii dalka ka dhacay Ee, wax shil ah oo dalka ka dhacay intaan ognahay waa saga- waxaa ku lug leh sagaal gaadiid ah oo isugu jira ee, gaadiidka nuuciisa kala duwan gaadiidka waaweyn gaadiidka raaxada iyo mootobajaaj la isticmaalayay bambaano waxaa ka dhacday magaalada caasimadda ee muqdisho iyo xitaa gobollada dalka hal eh, bambo gacmeed ah oo gacanta laga tuuray eh, laba bamba gacmeed ah oo oo gacanta laga tuuray qarax waxaa ka dhacay eh, laba qarax ah oo mid yahay kii bakaara ka dhacay oo isxigay iyo mid kaleeto oo ka dhacay degmooyinka caasimadda muqdisho iyo daafaha ee ee- ee gobolka banaadir dhibashada guud ahaan asbuucii lasoo dhaafay ka dhacday siyaabo kala duwan u dhacday waa ilaa eh, shan iyo toban dhibasho ah oo dhammaantood isugu jira falalka aan ku soo sheegnay Eh, gubashada ama dabka xaaladaha ay sababeen eh, kiisaska dabka ah ee ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho waa ilaa shan kiis oo dab ah israsaasayn siyaabo kala duwan u dhacdana waxay ku dhacday eh, laba kiis oo israsaasayn ah qoysas ayaamahan dambe waxaad ka war haysaa inay soo badan yihiin ee, qoys xaasas dumar ama xaaskii ee, ninkii ee, ee, ee, ee, gabadha qabay uu dhibaateeyey sida kii ka dhacay ee, ee, gabadha lagu gubay degmada keenley sida ee, nin xaaskiisu ay ku tuurayeysay deegaanka ee, ee, ka tirsan gobolka shabeellaha hoose Ee, sidoo kaleeto degmada qoryool ee gobolka shabeellaha hoose ayaa nin kale xaaskiisa ku dilay Ee, sidaas in la eg maantay dhacdadii ugu dambeysay ayaa saasoo kaleeto ee, riboodka hordhac aan hayna uu yahay nin ku dhintay oo lagu aydaynaya xaaskiisa laakiin waa wax un baarista soo geli doona marka qoysaskaasi ee, kiisaskaan hayno waa ilaa afartaas kays oo oo qoysas xaalada la xiriira oo dhacay sidoo kaleeto waxaa social mediaha ayaamahan dambe ku soo badanayey falal anshaxumo ah oo iyadana ay ka howlgaleen ciidamada ammaanka waxaa gacanta lagu dhigay dad koox ah oo dumar ahaa oo u abaabulnaa oo nin ay kulay wax ku eedeynayeen inta qabtay ee, cawradiisii iyo qaawiyo bannaanka soo dhigay iyagana ciidamada ammaanku ee, waxay u xireen dumarkii falkaa ku kacay iyo dadkii kaleeto ku raad lahaa iyagana maxkamadda awoodda u leh ayaa lagu simay kiisaska inta badan dabka ah waxaa dhaliyey koronto intooda badan kuwo kaleeto oo dab iska caadiyahay u dhaliyana wuu jiraa Ee, kiisaskaas wada furan dhammaantood waxaa ku socota ee, baaris Ee, sida kuwii horeetana waxaan horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh walow in yaroo ka dhiman aan la geynin ilaa laba kiis aan la geynin saddexda kiisoo kaleeto maxkamadda awoodda u leh ayaanu ku sinay howlgallo waxaa asbuuciina soo dhaafay magaalada caasimada ee muqdisho ee gobollada dalka ka dhacay oo boliiska dowladaha xukun- xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo boliiska federaalka ahiba ay ka qayb qaateen ilaa afartan iyo toddoba howlgal oo siyaabo kala duwan uga dhacay xilliyo kala duwanna dhacay ujeeddaduna ay ahayd in lagu xaqiijiyo amniga magaalada caasimadda ee gobollada dalka Ee, sidaasoo kaleeto ee, wiil yar oo saqiir oo saddex jir ah ayaa goob caruurta wax lagu baro macallinkii gacanta ku hayay uu ku xiray cunugaas wuxuu ku xirnaa muddo lix saacadood ah waalidka oon ka warraynin macallinkuna sidii la sheegay isagana uu ku andacooday uusan ka warraynin hase yeelatee ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan saldhigga booliiska degmada xamar shacab oo ashtakadaas la soo gaarsiiyey gurmad loo fidiyey cunugaas lagu soo badbaadiyey Ee, kaasina wuxuu ahaa dhacdo kaleeto oo ka dhacday dhac siyaabo kala duwan waxaa ka dhacday afar kiis oo dhac ah tuhna al-shabaab howlgallada la sameynaya waxaa lagu soo qabtay ilaa toban ee, ee, noocyada kala duwan ee khawaarijta howlgallada ciidanka booliiska soomaaliyeed hadday ahaan lahayd qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir hoggaanka baarista dembiyada c i d oo iyada u xil saaran la dagaalanka khawaarijta iyo iyo- iyo baaristooda kiisaska noocaas ah dhammaantood tallaabooyin laga wada qaaday qawa- khawaarijta kiisaskaas ayaa gacanta lagu soo dhigay Ee, waxaa ugu muhiimsan in gacanta lagu soo dhigay ee, dhagarqabayaal ka tirsanaa khawaarijta oo ayagu dil u geystay degmada dharkeelley ee, qof nabadoon ahaa iyo sarkaal booliiska oo isla socday faltankii dhex maray ee, sarkaalka iyo nabadoonka iyo qofka khawaarijta ah ayaa midkii khawaarijta ah ku dhaawacmay dhaawiciisa ayaa ciidamada ammaanku ku baxeen gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo ciidanka booliisiya militaar oo gacan siinaya ama xoojinaya amniga caasimada waxaa gacanta lagu soo dhigay eedaysanayaashii falkaa geystay isagoo dhaawac ah isagana maxkamadda awoodda ulahan ku sinay wuxuu gacanta ugu jiraa haynaha ammaanka Ee, intaas waxay ahaayeen guud ahaan kiisaskii ee, ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho iyo gobollada dalka waxaa xusid mudan oo si gaar ah aan rabnaa inaan gul- dul istaagno inay socdaan howlgallo saf ballaaran ah oo ciidamada booliiska dowladaha xubnaanka ah dowladda federaalka ah iyo booliiska federaalka ay ka samaynayeen gobollada iyo degmooyinka dalka kaasoo lagu xaqiijinaya amniga muwaadiniinta iyo xasiloonida in lagu soo dabaalo adeega jamhuuriyadda oo dhan walo intaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay wadaan howlgallo saf ballaaran ah oo lagula dagaalamayo khawaarijta sida kale sugidda amniga waxaa wada hay-adaha ammaanka oo ciidanka booliisku ugu horeeyo Ee, waxaad la socotaan in eedeysane sayd cali ee, ee, macalin daa'uud gacanta lagu soo dhigay isaga oo maxay ahayday ee, baxsad ka ah goobtii falka uu ka geystay oo gubay xaaskiisii luul cabdicasiis ee, ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo si dhow ula socday dhacdada iyo siday ku dhacday ayay u suurto gashay in xiriir ee, ee, wanaagsan lala yeesho dadka deegaanka gaar ahaan dadkii kaaga dhowaa goobihii la rumaysnaa inuu ku dhuumaalaysanayo eedaysana sayd cali Ee, ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa howlgalkaas in muddo ah daba socday wuxuuna ku soo dhammaaday in ciidamada ammaanku ay iska kaashadaan kadibna gacanta lagu soo dhigo eedaysanaha oo isagaba maxkamadayntiisii ay bilaabatay si cadaaladda loo soo marsiiyo hase yeeshee goorta ku habboonaanta in hay-adaha ammaanka ee shacabka soomaaliyeed loo soo bandhigi doono iyo garsoorka la marsiin doono oo shacabka loo soo bandhigi doono waxaan rabaa galabta in halkaa ka muujiyo oo sideedii februari laba kun afar iyo labaatan in intii howlgalkaas uu socdo lagu soo qabanayey eedaysana sayd cali in shacab soomaaliyeed oo muxsiniin ah oo oo ka damqaday ee, ee, ee, sida gabadha muwaadinadda ah loo gubay iyo dhibka la gaarsiiyey ay qayb weyn ka qaateen soo qabashadiisii iyagoo maxay ahayd si ee, ee, hufan ula soo xiriiraya ciidanka booliiska soomaaliyeed taasoo horseeday in gacanta lagu soo dhigo eedaysana sayd cali ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu ballan qaaday in abaalmarin la guddoonsiin doono dadkii qaybta ka ahaa ama horseeday in gacanta lagu soo dhigo eedaysane sad cali sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa ee, ee, inta galabta ah ayaa lagu wareejin doonaa ee, muwaadiniinta soomaaliyeed ee qaybta ka noqday ee gacanku dhigista eedaysanahaas abaalmarintii uu ciidanku ballan qaaday hase yeeshee waxaan uma soo bandhigi doonno oo si guud uma soo bandhigi doonno ee cadadka ee, ee, ee lagu abaalmariyey iyo magacyadooda iyo tasiilaha faahfaahintooda lama soo bandhigi doono laakiin waxaan ummadda u sheegaynaa in lagu abaalmariyey oo ayna tahay ee, dhacdo aad u wanaagsan weligeedna day soo dhici jirto shacabka soomaaliyeed mar walba ay gartaa- garab taagan yihiin ciidamada ammaanka iyo iyo hirgelinta shuruucda iyo qawaaninta dalka u yaala Ee, degmada kaaraan ee, israsaasayn kooban oo dhex martay dad lagu eedeynayey in ay muqaadaraad ka ganacsadaan iyo ciidamo kale ayaa ka dhacay Ee, waxaa sidaasoo kale aad maqasheen ku dhaawacmay ee, taliyihii taliya-xigeenkii saldhigga booliiska degmada kaaraan hase yeeshee waxaa gacanta lagu soo dhigay ee, ee, eedaysanayaashii iyo muqaadaraadkii lagu eedeynayey ku ganacsanayay ma gacanta lagu soo dhigay waxaa xusid mudan in social mediaha marin habaabin badan uu sameeyey oo dad badan oo social mediaha ka mid ay wax ka qoreen kana dhigeen in eh, falka uu ku lug lahaa xildhibaan xaadoole waxaan caddaynaynaa ciidanka booliiska soomaaliyeed inuusan ku lug lahayn xildhibaanka aysana ahayn eh, eh, gurigiisana ahayn eh, isagana aysan la xiriirin laakiin burcadii eh, la eryanayo ayagu hubaysnaa ay galeen soonka guriga eh, xildhibaan eh, xaadoole hase yeeshee xildhibaanku si wanaagsan oo- oo- oo- oo- oo sharaf badan uu ciidanka booliiska ugu soo simay gacantii eedaysanayaasha eedaysanayaashuna waxay ku jiraan gacan cadaaladeed waxaana socota iyagii exhibitkoodii waxaana socota baaristoodii si ugu dhaqsiyaha badan ayaan ayagana maxkamadda awoodda u leh ku wareejin doonaa
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa mugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan sinti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dolare bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somteel rayn badana cabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya code nambarka xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan code nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
ibs bank waa bangi aada u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta ugu shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qurama ahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elit masterka haddaad aasiya joogtay eeshiya aad u socdaasho ama yurub eriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elit masterkar akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled masterkar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale eraboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b longe aad ku helaysaan si farii ah dalmar ilid master card waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deman master card oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doonaa dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii master card waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya masterkar waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega td secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hashe adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo iidahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u uu baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku subax shan iyo toban doolar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'idaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa rirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
inta ay in ka badan baa ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada shirkadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaa simikaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryaday martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacdi hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis ero ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carabta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya wada dhijitaal ah subersign brinter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg wey shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye hallailaa magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburadhay ka daabacdan subar sayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha moganin subar sayn subar sayn design
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal Dalsan Radio.
shirkadda caalamiga hormuud 4g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud 4g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow
markale habeen wanaagsan dhegeystayaal weli wareega wararka daarsan ayaa dhegeysanaysaan wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo caawa ka qaybgalay munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho oo lagu abaalmarinayay dadkii door muhiima ka qaatay ciyaarihii kusoo gabagoobay magaalada muqdisho ee maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa khudbada uu ka jeediyey waxa uu si adag kaga hadlay arrimo badan oo ay ugu horeeyaan dagaalka shabaab iyo sidoo kale ee waxa ay mu- dadka muqdisho uga dhigan tahay in si amni ah ay kusoo dhammaadaan ciyaarihii gobolka banaadir iyo maamul goboleedyada
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وزيرك وزارة سبورتس كدليرة iyo ciyaaraha wasiirka caafimaadka wasiir ku-xigeenka warfaafinta iyo xildhibaana xildhibaankeena gudoomiyaha degmada wariigley dhammaan akhyaarta kala duwan taliyaasha qof walba magaciisa iyo mansabkiisaan ku salaamayaa asalaamu ullaahi calaykum salaan kadib caaway waa sharaf weyn bay noo tahay ciyaartii hadda kuma dhex jirno ciyaartii way dhammaatay waxaa la isku abaalmarinayaa een, dadkii shaqada wanaagsan qabtay Ee, shaqo haddii la qabto eedeenna waa ka timaadaa abaalmarinna waa yeelataa qaybtii abaalmarinta ayaa caawa lagu jiraa qaybtii eedeynta meelo badan baa lagu soo sheegay abaalmarinta qaarkeed madaxweynaha baxshay laakiin qaybtii abaalmarinta gaar ahaan ciidamada amniga ee suurtageliyey hawshaasi inay qabsoonto oo saraakiisha halkan fadhido qaarkood ku dhaawacmeen qaarkood maaragtay een, duruufo badan ay ku qabsatay meeshaas iyo howlwadeennadii kale ee voluntaryga dhallinyaradii jaamacadda ummadda soomaaliyeed ka socotay ee wacyigelinta iyo kala nidaaminta kuwii protocoolka een, intaas inaan laga tegin oo iyo rag iyo rag iyo dumar kaleba oo shaqo fiican meeshaas ka qabtay caaway in la xuso oo la abaal mariyo runtii waxay ku jirtaa in dadkii shaqadaas fiican qabtay sanada soo socota haddana loo baahan doono inta ciyaaraysa keliya aysan ahayn inta maaragtay garsoorayaasha keliya aysan ahayn tababarayaasha keliya aysan ahayn laakiin shaqada rasmiga waxaa suurtageliyey inta hadda halkan fadhida oo caawa lagu abaalmarinayo ayaa suurtagelisay dhammaantiinna caaway runtii waxay idiin tahay waxa ugu wanaagsan oo laysi siiyo adduunka hadda magac iyo mansab iyo kulli marka laga yimid wax la yidhaahdo recognition recognition aqoonsasho qofka loo aqoonsado shaqo fiican inuu qabsaday waa abaalmarintan ugu sarreysa la yidhaahdaa marka caaway waxaa la abaalmarinayaa dadkii shaqadaas fiican qabtay dadkii ciyaartoo nus maraysa inaan lagu kala cararin sababay waayo ciyaar walba iyadoo haaf maraysa haddii la dhihi lahaa garoonka qarax ka dhacay waa lagu kala tegi lahaa markaasaa isla ciyaartii haddana dib looga soo celin lahaa amaba lamaba yimaadeenba laguma soo dhiiradeenba marka wax la sahlan karo ma ahan sanadkaana runtii aniga ciyaaraha maaragtay waana ciyaari jirnay oo dhagax tuurna waa la geli jiray waana la xamaasaday oo xamaasadoobi jiray cayaaraha eed uma haya aniga ciyaarihii hadda dhammaaday eed la sheego weyn uma hayo dadka dadka taageerayaasha ama dadka ciyaarta joogayna wax eeda maba lahaynba dad dibadda oo wadanka xitaa qaarkood aysan joogin ayaa waxyaalaha eedda las- la saaraya laakiin ciyaartu ma lahayn taageerayaashuna ma lahayn taageerayaashu kooxahooda iyo goboladooda iyo waxooday ku dhawaaqayaan calankood ay wateen marka eed weyn ma lahayn ciyaarta dadka afka in la qabto anugu ma aaminsani oo maaragtay la caburiyo nafiska iyo xamaasadda iyo fanka lagu sheegayaba intaas weeba ilaa ciyaartaas haddii layska aamusnaan lahaa yaaba xaysayn lahaaba yaaba yaaba dhugan lahaaba marka aniga maaragtay waa ka duwanahay dad badan oo eed badan jeediyey dadka xorriyaddii in la hadlo ogolna waaba ahayba aniga marka marka hawshaas meeshii ha laga sii wado Een, dadka laakiin inta social mediaha soo fadhiista howlaha beddelaya kuwaasaa u baahan in sidii loo wajihi lahaa aan u wajahano runtii aniga sanadkan waxyaalaha aan maanta u jeedinaya waxaa ka mid ah oo caawa abaalmarinta inay ku jiraan ama malaynayo dhallinyaradii kaamarooyinka wadatay iyo kuwii shactirada kaamarada nin nin dhallinyaraha oo gadaal jooga hadda ii muuqda war istaaga wuxuu ka shaqeeyaa u malaynayaa dalsan waaye dalsan buu ka socday ninkaas odagaa iyo rag la mida dhowr jeer baa la ceejiyey waxbaa lagu garaacay waa la rarbaaxay wax kasta waa lagu sameeyey waxaasna fan fan buu u bedelayay marna kama xumaan asagaa weliba qofka raadsanayay marka cayaartu fankaasay leedahay waxaasay leedahay marmar daqar yar waa kuu soo gaarayaa ninkaas taliyaha oo kale maalinkii u dambeysay hirshabeella ku qarabaxday cali ninka cabdulaahi cabdulaahi balaag cabdulaahi istaag isbitaalka la geeyey ninkaas waa lahaan jirta cayaaru way lahaan jireen isbartiibada boqol jeer boqol qofaan ku dha- ku daqarnay waayii hore marka cayaaru socon jireen adoo shuud ku socdo lacag wadan baa askari ku istaajinayaa waxaa ku dhufan kartaa ku dhufanaysaa haddii aa u yaraan geli weyn way iska rooneed marka sanadkan khasaaruhu aad buu u yaraa marka runtii aad iyo aad baan u bogaadinayaa waxaan aaminsana aniga kooxda shabaab baa la sheegay oo wasiirka alcadaal aada uga hadlay kooxdaas cayaaraha way fiirsanayeen dabcan salbaaba yidhi caldheeraa fiirsanaya kooxdaas cayaaraha way fiirsanayeen baan u malaynaya way u baahan yihiin stress baa dilay dhibaataa dishay xabad iyo balaaya halkan looga bilaabay duurkaa la geliyey nimankaas way u baahnaayeen qof qof maaragtay inta lagu ajistigareeyey kii maalinka qarxoo kale inta wuxun la isaga dhejiyey waa hore lagu dhejiyey bishii cayaarta ka horreysaa lagu dhejiyey ayuu meel xun ka soo baxay marka ninkaasu kaloo iska qarxay oo meel xamir jadiid ku taalla ku qarxay way iska dhici kartaa laakiin cayaaraha waxaan aaminsanahay weliba sida loo kala safnaa inuu kala safnaayeen baa aaminsanahay oo caldheere oo galmudug la safnaa oo oo kuwa kale kooxaha kale ay ku jireen oo kaba ku tukada oo hirshabeelle la jiray oo marka saasaa loo kala jiray cayaarahan waa loo baahan yahay wasiir wasiirka dhallinyaradan waa joogaa dalku qarax waa yaraanayaa dhibaatadu waa yaraanaysaa wax badan baa yaraanaya in lagu soo celceliyo way waana la ilaawaya shabaabka xitaa waa la ilaawa gebigooda waa la ilaawa waaya inta lasoo dhaaf waxaan runtii rabaa inaan ammaano oo shaqo fiican qabtay wasaaradda dhallinyaradii cayaaraha iyo bahda wasaaradda oo dhan oo wasiir maxamed barre uu hogaaminayo sida hadda wasiir cadaala uu sheegay in la qabto koobkan waxaa laga maray dhib badan baa laga maray Een, wax badan buu ka soo gudbay laakiin finally waa waa guulaystay oo wuu qabsoomay wax badanna waa laga baranaya waxaan runtii rabnaa inaan ku soo gunaanado hadalkayga sportisku waa aragteen waa la kala nifisay nin hargeysa guddoomiye ka ah ayaa sheegaya dhallinyarada reer koonfurtu waa naga fiicanta waa naga hal abuur fiicantuu yidhi waa la qiray hal abuurka dhallinyarada koonfurta soomaaliya Ee, waxaa qiray dadkii waqooyi jooga oo hargeysa jooga qiray marka hal abuurkana waxaa ka mid ahaa waxaas wiilashaas is- cayaaraha cayaaraya taageerayaasha hadba maalinba wax cusub ayaa la soo kordhinayay iyo inaan lagu mashquulsanayn siyaasade dhallinyaradeenna qaarkood baan arkayay mid la weydiiyey war somalilan ma taqaanaa markaasuu yidhi xagee ku taallaa somalilan ma aqaan mid kale waxaa la weydiiyey dani ma taqaanaa mayuu yidhi marka dhallinyaradeennan ayagoo qaangaaro waaweyn oo labaatan jir ah ayaysan shaqo ku lahayn waxa meelaha iyo gobollada iyo siyaasadda laysku hayo waana run nolosha siyaasad keliya maahan qof walba dee wuxuu xiisaynayo ayaa la rabaa inuu ku mashquulo marka runtii dhallinyaradeenna waxay u baahan yihiin oo tani waajibinaysaa wasiirkayga kollay laba laba sana loo qabanayo cayaaraha sidii lasoo dhaafa haddii sidii loogu lagu lagu qabanayo waa un waxay u baahan tahay in garoommadana la casriyeeyo gobolladana iyo degmooyinka dalkana garoomo loo sameeyo dhallinyarada si taalentiga ay u soo baxdo waxaan rabaa inaan aabbaha jacaylka oo aada isku tuuray maalin dhulka isku tuuray inaan ammaano halkaas aan uga jeedo tintii uu samaystay marka cayaartii u guulaystay marka aad iyo aad baan runtii dhammaan ragga halkan jooga iyo gabdhahaba aan u ammaanaynaa waxaan leenahay insha allah sanada soo socota cayaarihii waa- faarka ka dhiman baan dhirbaal dhawataan sheegna daynila ka sheega cayaarta faar ma lahayn faarka waa laisku sheegaya keliya dhegtaa laisaga sheegaya meel laga soo celiya ma jirin kaamarooyinkeena way jirtay oo dadka dhalooyin ka fiirsanaya laakiin meesha garoonka dhexdiisa marka kulley sanada soo socota waa in ruulskoo dhan lasoo dhammaystiro waaye aad iyo aad baa umahadsantihiin sportskeenuna meel weyn buu ku tallaabsaday adduunkiina waa qiray annaguna waa inaan qirnaa dadkii suurtageliyey waxaa lasoo qoray a f b baa u malaynaya miss reuters ayaa soo qoreen meeshii kaamka ciidanka ahaan jirta amisom oo maantay askar aan qoryo wadan ay ay ilaalinayaan amnigeeda waa isbartiibadaas ayaan ka hor dhowr sano ka hor amisom iyo ciidan baa deganaan jiray madaafiic baa ku rakibnaan jirtay laakiin sanadkan hadda waxaa la buruufgareeyey wiilashii gaashaanka watay iyo ulaha inay ka noqdaan ciidan dad intaa leegna inay ku dhex jiraan hambal yaan idin leenahay ciidankeenu waa guulaystay booliiska aad iyo aad baa umahadsanta
warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dibdiloomayo hurdadii idideedaalkii iyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka duulo dushacsan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duwaa dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaad dig fadhiyada ka sii dareen dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaasheed dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo guglaayo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodaryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafrey barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waa baraaxo socotee shib iska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi arbeeq ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taallaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer ii dahab baa la socda si walba kuu anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo ii dahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab ku soo tuur soomaala ii dahab waxbarashada ku sii biilalka ku sii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidana kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobilkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid ah akaankaaga dahab shiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habkii hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad degataa horarka ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsi haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaagu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaaye ka haay dahabshiil group bankiga dahabshiil waa banki ammaano oo xifdinaya hantidaada bankiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaa xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
tagsi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socon kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo mar inay martidaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbaland rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay haa maraq digaaga jimbo haa iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaa simi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan nidho ayada la socodsiinaya nabadgelyo